hay-adda Shakila Foundation ayaa magaalada muqdisho ugu qabatay qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan tababar ku saabsan isbeddelka cimilada nabadda iyo amniga waxaa ka qayb galay tababarka mas-uuliyiinta hay-adda aqoon-yahano qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed cabdulaahi xasan oo ka mid ah macallimiinta qabatay tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka waxaa ka hadalnay saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay bulshada saameyntaas cimilada ay ku leedahay bulshada siday u saameyso amniga iyo nabadda sidoo kale waa ka hadalnay sidoo kale intoo workshopku socda waxaan uga hadalnay stabiska la qaadi lahaa si arrimahaas aan daraasiyeyna loo xaliyo sidoo kale actionkii lagu dhaqaaqi lahaa intaasaa ka hadalnay isbedelka cimilada waa wax aad u taagan adduunkao dhanna saameeyey soomaaliyana sanadii ugu dambeeyey caqabada labaadee ugu weyn marka laga soo tago amni xumada waa caqabada labaadee soomaaliya ugu weyn oo haysata isbedelka cimilada qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in ay wax weyn ka faa'iideen tababarka inta uu socday tababarkan aad ugu fiicnaayo shakila foundation waa soo dhoweynaa waxaan rajeynaa inuu aad u soo doonno haddaanaana maamulka gobolka banaadir waxaan diyaaruna inaan nala shaqeyno oo soo dhoweyno intaan ka badan ay qabtaan wixii markaasaan ka saacidi karno inaan ka saacidno anigoo ku hadlaayo anigoo ah xidhiidhaha maamulka gobolka banaadir wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha u mahad celinayaa tiimka iyo qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyey shaakila foundation ee runaantii maanta noo qabtay brogramkan workshopkan quruxda badan wax badanna kaga faa'iidnay runaantii waxaa la dhihi karaa wax la taaban karo waaye isbeddelka cimilada qofkii wax ka fahansanaa iyo kaa ka fahansaneenba maantay wax la taaban karo oo halkan kala tegay anigu ka shaqsi ahaan waxaan wax badan aan ka faa'iiday aqoon badan halkan iga korortay aan rajeynaya dib markaan ugu laabto dee maxaa la yidhaahdaa meelahayga kale aan u noqon doono ambasador runtii maanta waxay ahayd maalin qiimo leh waxaan qaadannay tababar iyo maaragtay kulan weyn oo looga hadlaayay isbeddelka cimilada iyo maaragtay peace and security marka runtii labaduba labada mawduucba waa laba mawduuc oo kuwa hadda maaragtay baahida baahida aadanuhu mar walba uu u baahan yahay ayay ka mid yihiin hay-adda shakila foundation ayaa waday muddooyinkii dambe tababaro bulshada aqoontooda kor loogu qaadayo dhanka isbeddelka cimilada nabadda iyo amniga